halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban efmiyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com subax wanaagsan dhegaystayaal waa isniin toddoba iyo tobanka bisha juun ee sanadka laba kun iyo afar labaatanka idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeena saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah madaxweynaha galmudug oo nasiib darro ku tilmaamay colaadda lagu hoobtay ee ka soo cusboonaatay deegaanka ama gobolka galgaduud
waxaa nagu ceeb ah ama runtii nasiib darro ah in ay aan aragnay maalmihii lasoo dhaafay deegaano ka muda galmudug dad badan inay ugu dhinteen dagaallo qabiil taasna runtii waa wax aynan la filaynin dhacdooyin yaryar iyo waxyaabo iska joogta ah oo soomaaliya o dhan meel walba ay joogto iska haysta waa jiraan laakiin waxay ahayd tii maalmihii u dambeeyey dhacday waxaa kaloo maqli doontaan qaar ka mid a culimmada soomaaliyeed oo iyagana ku baaqaya in la joojiyo colaadaasi waxaa kalood maqli doontaan madaxweynaha jubbaland oo shacabka ugu baaqay inay ka qayb ka qaataan dagaalka al-shabaab digniinna u diray dadka lacagaha baadda siiya qodobadaas iyo warar kale ayaa aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida kudhowaad siddeetan waddan oo ka mid a ilaa boqol dal oo labadii maalin ee lasoo dhaafay shir caalami ah uga socday dalka switzerland ayaa axaddii shalay ku baaqay in midnimada dhuleed ee ukrein ay saldhig u noqoto heshiis kasta oo nabadeed oo lagu soo afjarayo dagaalka labada sano jirsaday ee ruushka uu ka wada ukrein hase yeeshee shirkan oo ay ka qayb galeen ilaa iyo boqol waddan oo ay soomaaliya ku jirto ayaa ku guuldaraystay in qaar ka mid a wadamada muhiimka ahaa ee ka qaybgalay ay saxiixaan bayaankii ugu dambeeyey ee kasoo baxay shirka warburtiyeedka ayaa lagu soo koobay mirihii kasoo baxay shirka labadii maalin socday kaas oo aanan lagu casuumin ruushka hase yeeshee qaar ka mid a hogaamiyaashii ka qayb galay ayaa rajo ka muujiyey suurtagalnimada in ruushka uu ka qayb galo geedi socodka nabadda ee mustaqbalka labada dhinac dalalka ka qayb galay islamarkaana siixay warmurtiyeedka shirka ayaa waxaa ka mid ahaa maraykanka faransiiska jarmalka britain jaban poland turkey soomaaliya kenya argentiin iyo ecuador dalalka aanan siixin warmurtiyeedka shirka shalay lagu soo gabagabeeyey dalka switzerland ayaa waxaa ka mid ah indiya mexico sacuudi carabiya south africa thailand iyo isutagga imaaraadka carabta brazil oo goobjoog ahayd ma siixin halka shiinaha uusanba soo xaadirin ruushka ayaa ku duulay ukrain bishii februari ee sanadkii kii tan iyo markaasna dagaalka ukrain ayaa waxaa lagu dilay laguna dhaawacay boqolaal kun oo qof halka kumanaan kun oo kalena ay ku barakaceen ama ay ka qaxeen ra-iisul wasaaraha shiinaha li kian ayaa isniinta maanta ay booqasho uga bilaabatay dalka australia booqashadaas oo noqotay tii ugu horreysay ee ra-iisul wasaare shiiniis ah uu ku tago dalka australia muddo toddoba sano ah likian wuxuu isla maanta la kulmay ra-iisul wasaaraha australia antony albanise isagoo oo ka iyagoo ka wada hadlay xiriirka ganacsi ammaanka gobolka iyo qoraa u dhashay australia oo hadda ku xiran shiinaha lii oo ah shaqsiga labaad ee ugu sarreeya shiinaha marka laga yimaado madaxweyne ji jimpin ayaa booqashadiisa australia loo arkaa mid calaamad u ah xasilinta xiriirka labada dhinac kadib madmadow diblomaasiyadeed oo soo kala dhex galay kaas oo ku qotoma xanibaada ay beijing saartay badeecad lagu qiyaasay ilaa labaatan bilyan oo dollar oo ay australia u dirto shiinaha iyo sidoo kale khilaafka ku salaysan arrimaha difaaca ra-iisul wasaaraha australia ayaa wariyaasha u sheegay inay soo dhoweynayaan xasilinta iyo horumarinta xiriirka labageesoodka ah ee sii socda wadahadalkan ayuuna ku sheegay mid u ogolaaday inay dhinacyada dhisaan wacyigelin qoto dheer oo ku saabsan danahooda dhegeystayaal warkeenii dunidana waa nageynta subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal halkaad nagala socotaan waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington aan ku bilownay madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor ayaa nasiib darro ku tilmaamay colaada dad badan ay ku dhinteen ee toddobaadkii hore beelo ku dhex martay deegaan ka tirsan gobolka galgaduud geesta kalena madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaan ayaa isagana ugu baaqay shacabka inay ka qayb qaataan dagaalka lagula jiro al-shabaab isagoo fariin adagna u diray dadka ay lacagaha qasabka kaga qaataan madaxweyne axmed cabdi kaariye qoorqoor oo la hadlay shacabka magaalada dhuusamareeb oo uu kala qayb galay munaasabadda ciidul adxa ayaa muujiyey dareenkiisa ku aadan dagaalka lagu hoobtay ee ka dhacay deegaanka laandheer oo uu ku tilmaamay nasiib darro wuxuuna culammada iyo dadka kale ee samaha jecel ka codsaday inay maamulkiisa kala qayb qaataan deminta colaadaasi waxaa nagu ceeb ah ama runtii nasiib darro ah in ay aan aragnay maalmihii lasoo dhaafay deegaano ka muda galmudug dad badan inay ugu dhinteen dagaalo qabin taasna runtii waa wax aynan la filaynin dhacdooyin yaryar iyo waxyaabo iska joogta ah oo soomaaliya o dhan meel walba ay joogto iska haystaa waa jiraan laakiin waxay ahayd tii maalmihii u dambeeyey dhacday runtii wax aada u xanuun badan waxaan leenahay sida haddaba ay diinteennu ay tilmaantay culamadu hadda ay sheegeen qof muslim muslim kale xaqdaro ku dilay ama isku dilay labaduba naartay gelaya soomaa xadiiski rasul sal alla alay wasalam kii wax dilay iyo kii la dilayba inaan u bareerno ama lagu dhiirado intaa dhibaatada la eg waxa weeyaan ilaahay subxaana watacaala naga naga soo aruurso umadeenana samaha iyo wanaagga allaha kaso adduuniya aqraba waxaan leenahay arrimahaas yay nagu soo noqon waa nasiib daro haddana culummada khiyaarta odayaasha dhaqanka dadka samaha jecel waxaan iyagana runti ka dalbanaynaa inay ku garab istaagaan dowladda iyo dadkii loo saaray qabanqaabada gobashii nabadeed inay hawshaasi nabad ku dhammaato inay halkaa waxay ku istaagaan dadka walaalahana aydan dib dambe dhibaatadoodii noogu soo laaban iyo nasibaradaas qoorqoor oo si adag uga hadlay colaadda beelaha ku dhex martay deegaanka laandheer ayaa dhinaca kale sheegay inay jiraan dad hurinaya dagaalka kuwaasoo uu ku tilmaamay inay faa'iido siyaasadeed ka dhex raadinayaan siduu hadalka u dhigay waxaa runtii aada iyo aada iyaduna ka mid a nasidarooyinka inay jiraan dad sheeganaya magac ama siyaasiyiin sheegta inay qeybka yihiin hurinta colaadaha waa nasibdaro inay qeybka yihiin midkii siyaasada ka raadinaya waxaan leenahay walaalow siyaasaddu waxay leedahay loolan iyo baratan iyo goobo lagulaga loolamo iyo wakti lagu lamo iyadoo caafimaad qabta midkii cunno ka raadinayana wow ducayna waxaan leenahay war meel kale allaha isaaqa kaa siiye dadkan dhibkooda iyo mushkiladooda wax ka raadin cunno iyo dhiigooda dhinaca kale madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaan oo isagana dadka kala qayb galay munaasabadda ciidda ee magaalada kismaayo ayaa ugu baaqay shacabka inay diin ahaan iyo qabiil ahaanba uga qayb galaan la dagaalanka al-shabaab wuxuuna fariin adag u diray dadka ay lacagaha qasabka ah ka qaataan oo uu sheegay in dad kale lagu dhibaateeyo wixii ay bixiyaan
aan shabaabka ilaahay uga toobadkeenno oo aan la dagaalanno maanta magaalooyinka la tegay ciidanka kheyr allaha siiyo yani dadkaasi duruufta ay ku nool yihiin waxaa ka mida xoolaha laga qaado xataa hal meeloo shaah lagaga cabayo malaha waa la qaadi meel kalaa loo qaadaya yani dadku waxay ku jiraan waxaad dareemaysaa markii magaalo intii la taga la qabto dadkaasi culayska iyo dhibaatada ay dareemayaan intay leeg tagto odayaasha iyo dhallinyarada iyo cuqaasha iyo hooyooyinka iyo dadka kulligood waxaan u baahanahay hawshaa intii la wadageli istaago war diin ahaan aan ula dagaalanno oo innagoo qabiil soomaaliyeeda qabiil ahaan aan ula dagaalanno markaasay ummaddeennuna guul gaaraysaa innaguna aan waxa aan doonayna aan gaarayna laakiin inta ay ku jiraan falsafadii shalay aan gumaysiga ka maqlayne qaybiyo xukuna ee dhabarka la yska wada taabanayo ee oday weliba intuu humbaaneeyo uu tegaya lacagta u uruurinayo ka qoriga ridaya iyo ka ganacsadaha shilinka bixinaya iyo ka odayga ee qaaraanka u goreeya waa isku mid wax farqiga ma kalana ugaas baa wax la yeelay suldaan baa wax la yeelay kanaa wax la yeelay waxba ha u raadinina qiil waa isku mid laa farqa bayno waxaad bixinaysaa dhibaato geysanaysa intaasoo dad ah oo muslimiin oo abriyaa dhibaato u geysanaysa hawshaa aan dib uga fakaro ha laga qayb qaato dagaalka shabaabka lagula jiro ma helaysaan maanta inaad iska raaxaysataan oad iska noolaataan waa dhibaato idin saamaynaysa qof walbana gurigiisa ugu tegaysa axmed madoobe ayaa dhinaca kale luuqad adag kula hadlay ganacsatada jubbaland oo uu sheegay inay dhibaato xoog leh ku hayaan bulshada danyarta ah waxaa cudur labaad ah ganacsatada oo laba ciladood mada hantidii iyo xoolahay keeneen bay qudhubsanayaan oo dadkii intay ixtikaar ka sameeyaan bay haynayaan si ay ugu qaaliyoodo marka labaadna markuu wixii dhaceen waxeeyo intay habeenkii jawaano qaadaan ay tumaan bay dadkii dib uga gadayaan wixii oo dhacay kulaylka maanta aan ku noolahay magaaladeenna bal adugu rawaashinka intii bakhaar lagu xidhay aan laydna loo ogolaanin loo xayiraya intuu ka cayo qiimihiisu ee ku dhacay hadhow lale wuu exbayr garooba dib intii loo tumo haddana dadka laga gaday ka shabaabkii wax dilaya muxuu dhaamaa soo dhibaato kale maa ganacsatoy inaad marka hore waxanibtaan waad xanibaad samaysaan si ay kugu qaaliyowdo aad ixtikaar xoolaha intaad ku samaysaan aad dhigataan markay wixii qurbaan ee isbaayir garoobaana intaad tuntaan aad bannaanka u soo dhigtaan ood gaddaan waana waxaan la qaadan karaynin ee iyaguna cudur kale weeye dib ha ugu noqdeen oo ganacsatada dib ha uga waxeeyeen
weli waxaad nagala socotaan idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington waxaa soo baxaya baaqiyo ku wajahan dagaalka kasoo cusboonaaday gobolada dhexe ee soomaaliya kuwaasoo ay ama dagaalka kuwaasoo ay dirayaan qaar ka mida culummada soomaaliyeed ee kenya oo dalbanaya in la qaboojiyo colaadda yaasiin ciise wardheere ayaa warkan kasoo diray nairobi dagaaladii kasoo cusboonaaday toddobaadyadii aynu kasoo gudubnay gobolada dhexe dalka soomaaliya gaar ahaan galmudug ayaa qaar ka mida culummada soomaaliyeed ay dareen walwalle ka muujiyeen iyagoo markaasi aada uga hadlaya baaqiyana u jeedinaya dadka soomaaliyeed in ay ka fogaadaan colaada aan waxba soo kordhinayn islamarkaana aan ku dhisnayn macnaha ee maalinba maalinta ka dambaysa boqolaal dadii ay ku dhimanayaan sheekh maxamuud shibiri oo ka mida culimmada waaweyn ee soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka kenya ayaa si adag arrintaasi uga hadlay dadkeennii waxaa lagu yibtileeyey dhiig xaaraan in la daadiyo meel saxaro ah oon geed ka bixin oon ceel biyaa lahayn oo aan beer lahayn oon aadamaba ku noolaan karin bay boqolaal iskaga dilayaan adduunna ma hayaan aakharana ma hayaan bal dadkeenna deegaanada isku laynaya kuwii galmudug ee ugu dambeeyey adigu waraysa dee anu ma aqaane bal adigu waraysa meeshan la isku laynaya waa meel nooce ah waa meel saxaro ah waa meel aan beer lahayn oon bar lahayn oon biyo lahayn oon bad lahayn oon batrool iyo baasiin lahayn oon dahab loogu xisha lahayn dadkiibaa dhammaaday yaa la laayey muslim baa islaayey wax boqol ku dhow baa dhintay ilaahay xataa adduunyo la taaban kara haddii la isku dilayo nacfi adduunba loo dhimanaya maxaa kaa dhici lahaa nacfi adduunna ma yaalla adduun iyo aakhara seeg weeye war ilaaha laga cabsado dembigu dadka wax dilaya keliya maaha kuwa isku dilaya oo ama madax iyo maamul iyo siyaasad iyo dhaqana ama diin ugu fatwoonaya waa isu bannaan tihiin ee jihaad baa ku jirtaan ama warbaahin ka taageeraya oo isku dirdiraya oo namiimiinta ah ama dhaqaalaha ku daraya oo xoolaha iyo xabadda gadaya intuba la dembi weeye war dadka ha la kala qabto war ilaahay ha laga baqo war dhiigga muslimka ha la badbaadiyo halka markaad timaadda nin walow xaggay soomaali joogtaabaad dhihi markaa soomaali u timaadana waxaa u soo xigsatay ahalnimo iyo islaamnimo waxaad lacagtaad ka ka shaqaysay aad ku dilaysana waa intaa shalay ahalkiiyo islaamka ku ahayd iyagaa unbaa ku mudan iyagaa dad ku ah wixii dulmiga aad gashana aakhare waa ku hor yaallaa aakhare marka la tago xuquuqda aadamaha ka dhaxaysa waxaa xisaabta lagu bilaabo waa dhiigga dadka sheekh faarax jenihar oo isaguna culummada ka mid ah ayaa isaguna waxa uu tilmaamay in dhulka soomaaliyeed uu yahay dhul dadka oo dhan ku filan balse ay dadkii ka luntay dareenkii iyo wada noolaanshihii ummadda soomaaliyeed
waxaan aad iyo aad baaq ugu dirayaa oo baaqa culimmada kusii xoojinayaa ummadda soomaaliyed dhiigga in la joojiyo dhiigga daadanaya waa dulmi inaan naf baa go'aysa maal baa baaba'aya ummad baa agoomabaysa inaan lagu bixin wakhti iyo garab iyo maal midna in laga shaqeeyo nabadgelyada in dhiigga la joojiyo aanadaada dabadooda la qabtaaye intii inta inta hadha in la daba qabto walaalnimada laga shaqeeyo oo waxa weeye maaragtay dhulku waa ina ka badan yahay khayraadkiisuna waa ina ka badan yahay inaguna waas wada dhalo walaaliyo ehel baynu nahay in marka shaydaanka iyo cadowga iyo maaragtay cadowga shisheeya kuwa sokeeye isku diraya ummaddan oo shaydaanku u horreeyo inaan inaan meel uga soo wada jeensanno dhiiggan ummaddana la badbaadiyo haddaba dadaaladaasi ay wadaan culummada soomaaliyeed iyo waxgaradka ayaa dhammaantood ku salaysan sidii loogu tirtirsiin lahaa maamulada soomaaliya ka jira in ay sameeyaan qaab dadku ay ku wada hadlaan xalna looga gaaro dagaalada aan macnaha ku dhisnayn ee inta badan soo noqnoqda islamarkaana ay ku dhintaan dad aada u fara badan oo aan wax dembiye lahayn ciise wareere v o a nairobi
dhinaca kalena qaxootiga muslimiinta ee ku nool xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka kenya ayaa wajahaya cuntayari kadib markii uu yaraaday gargaarkii la siin jiray waxaana ciidda ay ugu soo gelaysaa iyadoo ay ku nool yihiin duruufo adag oo dhinacyada nolosha ah faahfaahinta warkan waxaa dhadhaab ka soo diray wariyaha v o eda cabdisalaan salas kumanaanka qaxootiga ah ee ku jira xeryaha dhadhaab ayaa wajahaya cariiri dhinaca nolosha ah iyadoo maalmaha ciidda ee ku soo beegantay raashin gargaarka oo aada loo yareeyey dhowaana la joojiyey lacagihii kunada ahaa ee hay-adda w f b kab ahaan ugu deeqi jirtay qaxootiga sarowkaca maciishada oo si xoogan looga dareemaya suuqyada xeryaha shaqala-aanta baahsan iyo gargaarkii oo yaraaday ayaa saameyn toosa ku yeelatay nolosha qaxootiga danyarta ah ee ku jira xeryaha sida uu v o eeda u sheegay maxamed mukhtaar oo wakhti dheer ku noolaa xeryaha dhadhaab si wanaagsan oo ay farxad ku jirtaan kusoo iidinay dhagaxley gaar ahaan masaajidka abu daawuud qaxootiga duruufo fara badan oo dhinacyo badan taabanaya ay xoogaa ay ka yar muuqdaan laakiin ciiddan waxaa markaas sii fiirisa waxaa u yar eg tahay xoogaa in ay hoos u yar dhacsan tahay oo jawiga guud markaas sii fiirisa hoos ay u yar dhacsan qaxootiga dhaqaalihiisa hoos boqolkiiba toban io kasii yar gaaray iyo markaas sii fiirisa qaxootiga aad u liitaa markaas sii fiirisa qaxootiga ganacsigana maba jiraan ku dhihi karaaba ma jirto alxamdulilah rabbilcaalamiin laakiin waan iska baranana meesha waqti badan ayaan ku noolaan la isaga wadanaa madaxaan carrada ka ceshanayna alxamdulilah rabbilcaalamiin qaxootiga ayaa maalmaha ciida taageero ka heli jiray hay-ada islaami ah balse waxaa muuqanaya in sanadkan caawin ku filan aysan helin kumanaanka qaxootiga ah ee ku cusub xeryaha kuwaas oo ka faa'iidaysan jiray taageero uga imaan jirtay dalalka qatar iyo turkiga dadka si fiican bay u ciideen xagga udxiyada inkastoo dhanka dhaqaale xilli adag ay ku soo aaday hay-ada islaamigana hay-adaha turkiga iyo mataqaana khadar qaxooti aad u caawin jireen sanadadii hore oo qoys walba mataqana waxdii sugeyn jireen inkastoo dhaqaala xumada dunida ka dhaca awgeed ay saameysa sanadkan ay arrintaas ay jirin xooga yar way iska jiraan si xerooyinka ay fatuu iyo meelo yar xaabuulabakti waxaa laga sameeysa oo sii badneen iyadoo taasi mataqaana dhaqaala xumadaasi ay sabab u tahay oo dadka mataqana sii la rabiyay mataqana hawsha ay ugu soconin saaytan dadka xerooyin qaxootiga dareenkoo shucuurta ay muujiyeen inkastoo kaalinta muhiimka ee dabarucaadka kalijin hay-adaha islaamiga sida qatar iyo turkiya ayaysan helin sanadkii tagay xeryaha waxaa laga diiwaangeliyey in ka badan boqol iyo soddon kun oo ruux kuwaasoo ka soo barakacay abaarahii colaadaha ka jira qaybo ka mida gobolka mana helin qaxootigaasi gargaar ku filan marka laga tago diiwaangelinta loo sameeyey cabdulaahi cali aadan oo ka mid a hogaamiyaasha xeryaha ayaa ka waramaya cunto la-aanta iyo culayska ay wajahayaan kumanaanka qaxootiga ah haryaha qaxootiga dhadhaab markii hore maadaama ay iska dhibanaayeen oo ay raashiin xumi iyo dhaqaale xumo ay haysatay waxaa la joojiyey lacagihii loo soo diri jiray qaxootiga oo bambajakula la dhihi jiray maadaama bambajakuladaas dad badan ay ku tiirsanaayeen qaxootiga in boqolkiiba boqol ay ku tiirsanaayeen oo qoysas badan ay biil ay ka dhiganayeen arrintaa mataqaana qaxootiga aad bay dibdhac fara badan ay ugu keentay iyo dhaqaale xumo iyo qoysaskii ku tiirsanaa oo waxay haystaan aana jirin oo ku dhibay xeryaha qaxootiga taas waxaa sababtay kow raashin la-aan oo soo food saartay xeryaha dhadhaab raashin fiican hadda ma jiro raashin saad ogta mawrdi iyo shamurey saad u taqaanaya hadda la bixinaya taana mataqaana dadka uma roono mana cunaan qaxootiga inta badan kuma tiirsano taasna qaxootiga culays weyn bay ku tahay xaqiiqdii dad fara badan oo xajir raashinkaa bes ah ku tiirsan guddoomiye cabdulaahi geedow ayaa codsi dheer u diray hay-adaha caalamiga ah wuxuuna ku baaqay in ilgaarah qaxootiga lagu eego fariinta guud aan jeedanaya waxaa un h r w f b iyo dowladda kenya inay ka wada shaqeeyaan qaabkii loo caawin lahaa dadka xeryaha dhadhaab saad ogtahay saddex boqol iyo toddobaatan kun oo qof ayaa maanta dhadhaab ku nool marka iyo intaasoo kun oo iyagana aanan weli la diiwaangelinin oo dadka ay korsaaran yihiin waxaan ka codsanaa marka dowladda iyo w n h r inay iskaalmaystaan oo bulshada caalamka u bandhigaan baahida dadka dhadhaab ku nool cabdisalaan salas v o a dhadhaab kenya
isla wararka kenya ayaan ku jirnaaye ururada u dhaqdhaqaaqa bulshada maamulka wajeer iyo gaarisa ayaa kulamo la qaadanaya bulshooyinka gobolada kale ee dalka kenya ee kasoo jeeda dadka ku shaqaysta ganacsiga qaadka xili guud ahaan maamulada gobolada dadka muslimiinta ay ku nool yihiin ay doonayaan inay joojiyaan ganacsiga qaadka iyo weliba qamriga
hogaamiyaasha bulshada gobolkani waqooyiga bari dalka kenya u dhaqdhaqaaqaya waxay xoog saarayaan si walboo qaadka iyo geedka kale loo yaqaana muquuqaaga gobolada waqooyiga dalkani kenya looga goyn lahaa taasoo ay ku sheegeen in dhibaato culus dhanka maskaxdana ku keenay dhalinyarada guud ahaan gobolada waqooyiga dalkani kenya ku dhaqan aan horta xalid ibraahim maxamed maanta waxaan shir ku qabanaa xafiiska umareeb oon la kulmayna gabdha dhown kenyanka oo walaaleenuna la degan waxaanan ka hadlaynaa arrinta muqaadaraadka iyo waddanka sii laiskulu noolaan lahay hadda waan isfahanay wixii laga hadlaan wax hadda lasoo koobi kara maaha reer wajeero dad badanaa jirto dhibaataysan dhibkoodaan sheegan kara iyagan dhib ay sheegteen waan dhagaysanay insha allah dhibkaana dowladda loo bandhigi doonaa oo bol level of government so waxaan rabnaa dadweynaha reer wajeer inay soo bixiyaan dadkan hadda waa canaananay waan isfahanay hadalna waa noo wada socon kara shir kale waxaa jiri doonaa iyagiioo jiifti dadweynaha dowladda qalqaalin doonaan isu keeni doonno oo boqolkoo ruuxa magacayga waxaa waaya khayre cabdulaahi annaga imaamyaalka ka imaaday dhawniyi iyo imaamyaalka reebajeer waxaan ka hadalnay muqaadiraarka magaalada ka socda iyo waxaan ka hadalnay imaamyaalka maanta aan isu imaadna waxaan ku heshiinay sidii lagu soo dabargoyn lahay muqaadiraadka iyo maxay aheetee qamrada meel kasta lagu gadaaya oo guryaha soomaalida inta ay ku jiraan dadka ay karaysteen handala ay qamri ku gadaayeen aan ka hadalna si loo dabargoyn lahaa iyo sidii ilmaha loo loo maxay aheetee ilmaheena halaawsan loo ilaalin lahaa ayaan ka hadalnay waa isku heshiinay maamayaalkan mitinka midinka weyna qabsan doona hadda alla yidhaaha hogaamiyaashan ayaa waxay isla qaadaa dhigeen in xal haatani si hordhaca looga sii gaarayo hanaan walboo qaadka iyo muqaadaraadka kala duwan ee kasoo kala gelaya qaybaha kala duwan ee dalkani kenya imaanayana gobolka sidii loogu hortegi lahaa iyadoo la isticmaalaya laamaha amniga iyo dowladda dhaxana ay noqonayso in kulamo kaloo xiga la qaban doono waaliidhaaliimo annaga waxaa rabnaa aanu ka codsanayna wimen reebta gavanaga embiyaalka wixii wajeer dhammaala ina garab noola noqdo wax nala qabta because maanta adiga jiiraankaada waxaad samaynaa hadda iska warqabin bulshada wajeer waxba uma qaban karsid because qofkaa qamrigu ka shaqeey waa muqaadaraad ma banaana ana intaasaan kusoo koobi lahay xildhibaanka degmada gaarisa laga soo doortay mudane meja deeqow ayaa waxa uu sheegay in dhalinyaro fara badan haatan uu muqaadaraadkaasi loo yaqaana muquuqaaga uu halis ku hayo noloshooda wuxuuna sheegay in haatani ololaha loogu jiro ka hortaga qaadka iyo muqaadaraadka gobolkani uu noqonayo mid hormuud ka noqon doono da soomaali wadankan joogto iyo meelay joogaanbo waxaa lagu imtixaamay bahalkaasayto la dhao moqoqaa iyo qaad moqoqaaga qaad uu ka xun yahay haddiina ogeyn moqoqaaga muxuu la mid yahay bangiga la dhuuqaayo yuu la mid yahay marka waxaan rabnaa ummadda meelay joogaanbo inay arrintaasayto ka hor tagaan sidii loola dagaali lahaa qaadkaasayto maxaa yeele baalkaa waxaa cunaya ilma shan iyo toban jir ah lix iyo toban jir ah toddobiyo toban jir oo hadda iskuul aan dhammaynin oo fikraddooda idil baalkaasayto ugu mashquuliya marka waxaan leenahay arrintaasayto soomaali haddaad tihiin afkan annaku nagu yaallaa dowladda hadday tiraa baalkaa waa xalaal afka annaku nagu yaalla lacagtana annaka iska leh wax nagu laazimaya ma jirto waan diidi karnaa annagoo idil baa ka hortegana nin walba ninka cunuga cunayana nin baa dhale iyo hooyaa dhashay way ka hortegi kartaa waxay dhihi kartaa baalkan ma cuni kartid ma jiraan ilaa iyo haatan cid mas-uuliyiinta sare dalkani kenya ku hor imaatay inah laga hortago muqaadaraadka iyo weliba geedka kale loo yaqaana muquuqaaga marka laga reebo xildhibaanada laga soo doorto deegaanka embu iyo meru oo ah deegaanada inta badan dakhli ahaan noloshooda ay ku tiirsan dadka ku dhaqan degmooyinkaasi kala duwan oo aaminsan in qaadka iyo weliba geedka loo yaqaana muquuqaaga uu yahay geedaha khudaarta ee dalkani kenya laga cuno maxamed farax shire v o a garissa
haddana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii heesaha iyo suugaantii ciidda
allamaanta ciyaanta iyo iida wanaagsan allamaanta ciyaanta iyo iida wanaagsan ilaahena siiyey isagaa ku abaale ilaahena siiyey isagaa ku abaale calankeena iftiimay xidigta kuwastaysan calankeena iftiimay xidigta kuwastaysan ilaahiina siiyey isagaa kuwabaale ilaahiina siiyey isagaa kuwabaale arday joogta iskuulka odayaal talinaya arday joogta iskuulka odayaal talinaya ilaahiina siiyey isagaa kuwabaale ilaahiina siiyey isagaa kuwabaale
heestaasi allamaanta ayaanta ayaa u dambeysay idaacaddeenii subaxnimo tan iyo idaacaddeenii galabnimo waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo iyo ciid wanaagsan
si wanaagsan u ciyaar.